ciidamada amniga dowlada soomaaliya ayaa guud ahaan hore wadada wadnaha muqdisho isgoysada kasoo gudba waxaa adag isku socodka gaadiidka muqdisho gaadiidka dadweynaha loo yaqaan bialka mootabajaajka kuwa sida gaarka loo leeyahay ayaa ka laabanaya meelaha wadadu ay ka haran tahay wadada wadnaha ayaa ka haran laga soo bilaabo isgoyska sanca muqdisho ilaa isgoyska saybiano waxaana guud ahaan ciidamada ammaanku ay adkeeyeen amniga magaalada muqdisho hay-adaha amniga faahfaahin kamaysa bixin ujeedada loo horo wadooyinkaasi gaar ahaana wadada wadnaha wixii kasoo gudba wadada mashquulka badan ee makaan mukarama oo ku badan xarumaha dowlada soomaaliya ciidamada ammaanka ayaa saaka lagu arkay wadooyinka iyagoo taagan waxayna gaadiidka qaybihiisa kala duwan ay amrayeen inay halkaasi laabtaan waxaa ka abuurma meelaha wadooyinka ka haran yihiin meelo kala wareeg ah oo gaadiidku dadku ay iskaga kala gudbayaan habeennimadii xalay waxaa jira shirar jaraa'id oo iska soo horjeeda oo muqdisho ay ku qabteen guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa u sheegay warbaahinta in maalinta sibdida uu bilaabi doono howshiisii caadiga ahayd isagoo xusay mooshinkii laga soo gudbiye uu buray halka guddoomiye ku-xigeen koowaada golaha shacabka cabdiwalish ibraahim muudey oo shir jaraa'id qabta kadib jawaarina wuxuu sheegay in mooshinkii jawaari uu yaallo maalinta sibdida goluhu ay ka doodi doonaan kalsooni kala noqoshada ka taalla guddoomiyaha golaha shacabka lama oga meesha ku dambayn doonto kala hadalka u dhexeeya guddoonka sare ee baarlamaanka iyadoo maalinta beriya loo madalsan yahay in labada dhinacba ay tagaan xarunta golaha shacabka lama oga cidda loo furi doono albaabada golaha shacabka iyo kuwa fadhiisan doona hoolka marka laga hadlayo kala duwanaansha xoogan ee xilligan ka dhexaysa guddoonka sare gaar ahaan guddoomiye jawaari oo hadda sheegaya in mooshinka uu jabay howlihii baarlamaanka ay bilaaban doonto iyo cabdiweli ibraahim mudde oo isna qaba in mooshinka uu yaallo xildhibaanadu ay ka doodi doonaan maalinta beri ah ilaa kuwa amnigu hesha ayaa xaqiijinaya in amniga baarlamaanka saacadaha soo socda aada loo adkeyn doono ciidamada amniguna ay xoojin doonaan ammaanka xarunta golaha shacabka oo kol hore ciidamo cusub ay geysa xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho